Maalinta caalamiga ah ayaa waxay dadka dunida xasuusisaa muhiimadda uu kalluunku u leeyahay nolosha badda, dhaqaalaha, amniga cuntada. Waxay sidoo kale kor u qaadaa fahamka ku saabsan sida kalluumaysiga xad-dhaafka ahi halis ugu yahay kheyraadka dabiiciga ah. Dhiirrigelinta kalluumaysiga waara ayaa lagu boorinayaa dowladaha, shirkadaha kalluumaysiga, iyo kalluumaysatada yaryar inay qaataan habab kalluumaysi oo waara si loo ilaaliyo tunka iyo noocyada kale ee badda ku nool ayna u helaan mustaqbal jiilasha soo socda. Soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dhaadheer Afrika oo dhererkeedu gaarayo ilaa sedex kun sedex boqol kiiloomitir. Xeebaha qaniga ah waxa ay Soomaaliya siiyeen mid ka mid ah kheyraadka kalluunka ee ugu hodansan Geeska Afrika. Ugu horreyn, waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Dobley ee isticmaala kalluunka, kuwaasoo inooga warbixiyay noocyada kalluunka ay isticmaalaan. Waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrinkaas.
Magacaygu waa Fasax Xasan Cabdullaahi waan ku dhawahay Radio Sanguni. Kalluunku hilibku noocyadiisa kala duwan horta waa hilibka guduudan iyo hilibka cad. Ee, Hilibka cad waxaa ka mid ah kalluunka, digaagga. Ee, Kalluunka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bulshada dhexdeeda ka caafimaad ahaan iyo ka ganacsi ahaan. Run ahaantii horta waan ognahay kalluunku waa brot- waxaa ku- wuxuu wuxuu yahay ama isaga uu ka mid yahay cunooyinka borotiinka aadka u sare leh Een, dufanka sidiisana aad buu ugu yaryahay Een, kalluunku waxaa ka buuxa acid dufan leh Een, oo loo yaqaano omega 3 iyo fitamiinaad ay ka mid yihiin vitamin D iyo vitamin B pla- B2 calcium iyo phos- phosphoruska iyo ilo badan oo macdanta ka mid ah sida birta zinc iodine magnesium iyo potassium Een, caafimaad ahaan markaan u fiirino cunista kalluunku borotiin ahaan waxaa laga helayaa borotiin aada u sarreeyo Dhanka kale, waxaan geestiisa wareysi la yeelanay Dr. Maxamed Jamaal Aadan, oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada Dobley, kaasoo ka warbixiyay faa'iidada uu leeyahay isticmaalka kalluunka.
magacaygu waa maxamed jamaal aadan waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ku nool eh, dobley maanta waxaan ugu hambaleynayaa inay tahay maalinta kalluunka adduunka sidoo kale waxaan ku baraarujinayaa dhammaan bulshada ku nool dobley isticmaalka kalluunka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay dhanka caafimaadka wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan waxaa laga helaa omega 3 waxaa kaloo laga helaa borotiin tayo sare leh sidoo kale vitamin d iyo vitamin b12 iyo minerals sidoo kale caawinta miisaanka haddii aan faahfaahiyo kalluunka wuxuu wuxuu ka qayb qaataa dhanka miisaanka sababtoo ah wuxuu leeyahay dufan badan oo tayo leh